waa mahadsan tahay abaarihii labadii ama sideedii saac iyo labaatan daqiiqo xilliga ay ahayd ayaa dhagarqabayaashii al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen meel meherada oo ganacsi ah oo dad shacaba ay lahaayeen ayaa waxyaalaha ay qaraxa loo yaqaan baca ay ka soo buuxiyeen ayaa meel dhigeen dadkii shacabka ah bay ku qarxiyeen halkaasi waxaa ku dhaawacmay afar qof oo shacab ah oo qaarkood ay yihiin ganacsatadii meherada iska lahaa qaarna ay yihiin dad reemiyi ah qaraxaas afartaas qof ilaali wax dhiman shacab meeshaasu kama aysan dhicin qaraxaasuna sidaasuu u dhacay meheradiina meeshuna waxay ahayd meel ganacsi ah oo dadku ay ku badan yihiin oo dadku ay isugu yimaadaan balse sida iyagu ay ugu talagalaan dagaalqabayaasha ilaahay kagama dhigin dhaawacaas ma ogey wax dhimashahana ma jiraan dadka ku dhaawacmay qaraxan ee afarta ah ma askar ba mise kulli waa wada shacab dadka meesha ku dhaawacmay dhammaan waa shacab taa waa dadkii meherada iska lahaa oo ganacsi ganacsatada ahaa oo meesha iska lahaa weeye dadka kale oo meesha ku dhaawacmayna waa dadkii ka dukaamaysanayay oo meesha ka dukaamaysanayay oo ramiyi iyo dad magaalada joogayba ah marka dadka qaraxuu ku dhacay dadkaas weeye qaraxan qarax noocee ayuu ahaa qaraxaana wuxuu ahaa qarax lagu soo qaaday bac lagu soo qaaday oo la hoosgeliyey meel miisa la hoosgeliyey oo meelshii meheradaado ganacsiga la hoosgeliyey noocaasuu ahaa waa gartay afartan qof ee shacabka ee ku dhaawacmay qaraxa hadda xaaladoodu waa sidee boqol kiiba boqol bay caafimaad qabaan dhammaanna waxay heleen adeegyada caafimaadka ee loo baahnaa dhammaan waa ay heleen hadda way way fiican yihiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin siday ugu talagaleen ilaahay waxba uma gaarsiin ma jiro dhaawac culusoo xataa qof ku jubaya ma jiro marka waxa un gaaray waa firir firir galgalay weeye dadka firidha galay weeye hataa hal qof oo ku dhaawa ku jabay ma jiro dhowr jeer oo sii horreysay ayaa qaraxyada noocan oo kale ah ee lala beegsanaya meelaha ay ku badan yihiin dadka garbahaarey maxaa maamulkii degmada garbahaarey haddaad tihiin u controli laadihiin ama aada u xaqiijin laadihiin ammaanka magaalada aad baad umahadsan tahay arrintaas waa su-aal meesha ku jirta weeye walaal horta nin ama qof shaksi oo rabo inuu isaga nafsadiisa isu qarxiyo ama qof shacab ah wax uu si tuuga tuugeysi ah uu ula ula yimid lama garan karo laakiin annaga ammaanka magaalada iyado aad bu u sugan yahay waxyaalaha aanuna caasimadaha waaweyn ama maraykan buu ka dhacaa ama wuxuu ka dhacaa kenya ka dhacaa meel kaleu ka dhacaa annaga dadaalkanagu aad buu u badan yahay dagarqabayaashuna tuugadooda waa iska badan tahay marka waxyaalahan ayaga ah waa waxyaala iska daciifa weeye ma tigi karaan meelaha dadka iska celinaya ay ku og yihiin ay joogaan waxa ay tagaan waxaa weeye waa meelaha dadka masaakiinta oo shacabku ay joogaan